assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duur wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka duurnimo ee raadiyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal ka soconaya degmada xeraale ee gobolka galgaduud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo kulanoo kula qaatay qaahira shacabka soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan maxkamadda ciidanka qalabka sidaah oo maanta xukunno kala duwan riday golaha wasiirada maamulka jubbaland oo shir deg deg ah maanta yeelanaya qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xildhibaanada aqalka sare oo u yeeray wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya qodobada wararka caalamkana waxaad ku maqli doontaan dhegaystayaal madaxweynaha maraykanka donald trumb oo tilmaamay inay sii joogayaan waddanka afghanistaan iyo dhulgariir laba ruux ku dilay waddanka talyaaniga qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan warka duurnimo ee raadiyaha cardaadooh u diyaar garooba warka iyaga oo intaasi ka faahfaahsan mar kale duur wanaagsan khiyaartana dhegaysataay taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka agoo sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka kusoo dhowaada warka duurnimo ee raadiyaha cadaadahu duurnimadan maanta idinla socodsiinayo anigoo xasan maxamed cismaan dagaal ayaa maanta mar kale dib uga qarxay deegaanka xeraale oo ka tirsan gobolka galgaduud oo muddooyinkanba ay ku dagaalamayeen maleeshiyo dadka deegaanka ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka ahlu sunna dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay bannaanka meel ka ah degmada xeraale ee gobolka galgaduud iyadoona xiriiro kala duwan oo aan la sameynay dadka deegaanka ay noo sheegeen in aan iminka la ogaan karin khasaaraha halkaasi ka dhacay balse dagaal xoog leh uu ka soconayo degmada xeraale kaasi u dhexeeya dadka deegaanka iyo maamulka ahlusunna waljamaaca warka duurnimo ee raadiyaha cadaado ayaad maqlaysaan dhegeystayaal muujada siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertis ayaa si toosa noogala socotaan qaraxyo isxiga ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka wararka aynu ka helayno isgoyska ex control balcad ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada amin somali la beegsaday qarax miino goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in laba qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan amisom ciidamada amisom ee qaraxyada lagu weeraray ayaa la sheegay inay fureen rasaas xoog leh sidoo kale taliyaha saldhigga degmada yaakshiid maxamuud axmed maxamed oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in qarax miino uu ka dhacay ex control balcad islamarkaasina aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamada amisom iyo dadka shacabka ah ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goobta gaaray kuwaasi oo baaritaano kala duwan ka wada goobihii ay qaraxyadaasu ka dhaceen maxkamadda ciidamada qalabka sidaaha ayaa rag dhallinyaro ah xukunna ku riday warkan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray cabdiqaadir jakaarta
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun dil toogasho ah ku riday laba nin oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilka mid ka mid ah odayaashii xildhibaanada kusoo doortay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay suldaan hiloole xeefo xuseen ayaa maxkamaddu sheegtay inay ka dambeeyeen dilkiisa labadaa nin balse markii dambe gacanta lagu soo dhigay xasan cabdiraxmaan aadan webiye oo ka mid ah garsooriyaasha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa goobta kaga dhawaaqay xukunka lagu riday raggaan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow xasan cali xasan kerow saddex iyo labaatan jir ah ina edebo xasan ibraahim ku dhashay bakool labo cabdiraxmaan ciise cali hiidow labaatan jir ah ina shukri sheekh siyaad ku dhashay xamar degan dayniley kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka gaadmada ah sidoo kale eedaysanayaasha waxaa lagu soo eedeeyey in ay dileen labadii bishii koow iyo tobnaad laba kun iyo lix iyo todobanka marxuum nabadoon dilowle heefo sen isla goobta ay dileen ku geysteen ay ku qabku geysteen ciidanka amniga degmada wadajir ee ku qabteen iyagoo lagu soo qabtay hubkii ay dilka ku geysteen sidaa darteed maxkamaddu waxaa u caddaatay in kow cabdiraxmaan ciise cali fiilow labo xasan cali xasan kerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum hilowle xeefow xuseen cabduqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
waa u mahadsan yahay waryahayaga ah cabduqaadir jakaarta oo warbixintaasi ka soo diray magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xalay la kulmay dadka soomaaliyeed ee ku nool qaahira arday iyo sidoo kale ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool qaahira ayuu xalay khudbad dheer u jeediyey isagoo uga warbixiyey xaaladda soomaaliya ay marayso waxa uu sheegay madaxweynaha in dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka masar laga doonayo inaysan tahriibin oo ay waxbartaan madaxweynaha ayaa sidoo kale madaxda iyo shacabka masar uga mahadceliyey soo dhoweynta loogu sameeyey waddankaasi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda masar egypt sida wanaagsan ay ii soo dhoweysay soo dhoweyntaas waa idinkaas ka leh oo ummadda soomaaliyeed yaa la soo dhoweeyey iyo idinka oo halkan marti marti u ah qaarkiina ay arday yihiin qaar kalena ay ka shaqeeyaan kuwa kalena layihi waa tahriib laakiin yaa la bixi walaalayaal tahriibkaa la iska dhaaf
codkaasi aada maqasheen waxa uu ahaa dhegeystayaal madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa u yeeray wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya ayaa u yeeray wasiiro ka mid ah xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre wax laga weydiin doono lacagaha faraha badan ee laga qaado xujiyada soomaalida ee ka xajiya dalka soomaaliya iyagoo aadaya wadanka sacuudi arabiya wasiirada loo yeeray waxaa ka mid ah wasiirka ooqaabta iyo arrimaha diinta wasiirka ganacsiga wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada iyo wasiirka arrimaha dibadda si wax looga weydiiyo lacagahaasi tirada badan xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka mid ah aqalka sare ayaa waxa ay sheegtay in wasiirada laga dhageysan doono sababta keentay in laga qaado lacagaha aadka u fara badan dadka soomaaliyeed ee xujayada ah
dowlimaadka wasiir baa ku shaqale maxaa la yidhaahdaa rajayda waxaa ku shaqale wasiirka diinta iyo awqaafta wasaaradda ganacsiga laysinkay bixisaa waxaasoo dhan waa loo yeeri doonaa haddii ilaaha yidhaahdo dhibka waxaa laga cabanayaa lacagta laga qaado oo muxuu ahayda duulimaadka shirkaduhu ay qaadaan ayaa laga cabanayaa marka dalka iyo dibaddaba waa laga cawday maxaa la yidhahdaa cabashadana waxay markii hore ka bilaabatay rajayda rajayda ay ka bilaabatay soomaaliya ka xajimaysa dalka gudihiisa kabacdina waa lagu dara maxay eeda iyadana xabashada gudaha ka jirto waxaa laga hadlaayo muqdisho iyo boosaaso iyo hargeysa dadka ka tegaya la sheegaya duulimaadkooda laga hadlaayo qarashka waxay ahayd xujayda dalka jabuuti oon daris ka nahay lacagta uu xujaydooda ku baxdo waa kun iyo lix boqol iyo sideed doolar markii xagga ay tagaana hoteelo five star oo muxuu ahaa u jira maxaa la yidhaahdaa meesha u dhow ayay degayaan oo la dejinayaan kuwa nagana maxay ma helayaan intaas lacagta laga qaadaya waa afur oo dhow oo wax yar dhiman marka arrintaasay ahayd waxaa laga hadlayay
xujiyada soomaaliyeed ayaa inta badan waxa ay dhibaatooyin xagga maamulka iyo sidoo kale lacagaha laga qaadayo kala kulmaan shirkadaha duulimaadka ee geenaya xajka walow sanadkan soomaaliya la sheegay in sanadadii lasoo dhaafay xujay ka badan ay ka tegeyso soomaaliya oo lagu qiyaasay in ka badan toban kun oo xujay soomaali ah balse la tilmaamay in marka la barbar dhigo wadamada qaar iyo soomaaliya lacagta dadka soomaalida ah laga qaadayo ay aada u fara badan tahay warka duhurnimo ee raadiyaha cadaado ayaad maqlaysaan aaladda tabinta tooska ee life streamka ayaad caalamka naga maqlaysaan cadaado iyo deegaanada ku dhowdhana muujada siddeetan iyo sideed dhibic shan magahertis imikan haddaan aadno dhanka iyo koonfur galbeed mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay xilalkii u kala wareejiyeen wasiirka xuquuqul insaanka iyo arrimaha haweenka iyo sidoo kale wasaarad kale arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey wariye sheellare oo ku sugan magaalada baydhabo
santahay maanta lagu wasaarada ayaa si toosa xilkoodi loogu wareejiyey waa wasaaradda aliyadda dowlada koonfur galbeed iyo wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed markii aan ku horeeyo wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa xilka si marka u wareejisay wasiiradii hore dinte ibraahim cali waxayna ku wareejisay wasiiradda cusub ee hadda dhowaan soo baxday isku shaaneyn igolay wasiirada nadiifo xaaji arme oo ah gabar ku cusub siyaasada islamarkaasna ah gabar aad khadad dheer ule haweenka waxaana kasoo qeyb galay xildhibaan wasiiro martishaaf oo lagu casuumay halkaas waxaana isla goobta ka hadlay wasiiradii hore ee wasaaradda haweenka binta ibraahim cali sidoo kale waxay meesha ka hadashay wasiirada cusub oo dhawaan xilka iskushawasiirada kusoo baxday oo hadda xilkeedii si toosa loogu wafdiyey nadiifo xaaji arme oo ah wasiirad cusub islamarkaasna ah gabar dudayar waxaa kaleeto goobta ka hadlay kusimaha madaxweynaha aan wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan fiqi goobta xilwareediyanka ka dhacaysayna waxay ahayd weli si fiican loo dayactiray oo weliba ay ka muuqato weji faraxdeed maana waxay ahaayeen kuwo si diiran ugu faraxsan shaqaalihii horey ay u haystay wasaaradda waxaana kula dardaaramay madaxweynaha kusimaha madaxweynaha aana wasiirka beeraha iyo waraabka in gacan la siiyo shaqaalihii hore aysan laga ceelin shaqadoodii waa tahay sheelare wasaarad kale ma jirtaa oo aan ahayn wasaaradda haweenka oo maanta xilka lasu wareejiyey sidoo kale waxaa maanta xilwareejin ayagana si toosa xilku kala wareeg wasaaradda wasiirka wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha cabdiraxmaan ibraahim aadan fate iyo wasiirka oo dhowaan la magacaabay oo isna xilkii ka wareegay oo loo magacaabay wasiir wasaaradda wasaaradda iyo ahan wasiirkii hore ee wasaaradda maaliya
waa tahay dhegeystayaal codkaasi aad maqlayseen shalare ayuu ahaa wariye ku sugan magaalada baydhabo oo ka hadlayey xil wareejinta halkaasi ka dhacday weli warka duurnimo ee idaacadda cadeedo ayaad maqlaysaan somalilan ayaa ka laabatay go-aano ay hore u gaartay oo lagu xirayey iskuullo deegaanadaasi ka howlgala maalin ka hor wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan waxay amar ku bixisay in ilaa toddoba iskuul oo ku yaala magaaladaasi hargeysa albaabada la isugu laabo go-aankaasi oo wasaaraddu ka laabatay wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan cabdulaahi ibraahim oo ka hadlayey kulan uu la qaatay maamulayaasha iskuulladaasi ayaa waxa uu sheegay in xayiraaddii laga qaaday iskuulladaasi waxa uu sheegay in wasaaraddu ay weri doonto kormeerada kala duwan oo ay ku sameynayso macaahidda wax lagu barto ee ku yaala magaalada hargeysa iyo deegaanada somalilan
toddobadii dugsiya shalay laga sheegayna waxa weye arrinkii aan ku haysannay ee wasaaradda waxbarashada ku haysatay waa laga heshiiyey mar haddii wixii aan ku haysannay laga heshiiyeyna annaguna xayiraaddii waa la noqonnay hawsha kormeerka iyo nidaamkuna waa mid socon doona haddii allaydhaa
waa tahay imakan haddaan eegno akhbaaraadka caalamka dhowlgariir ayaa ku dhuftay jasiiradda eshiya ee dalka talyaaniga waxauna gallaaftay nolosha laba dumar ah dhaawacayna soddon iyo sagaal ruux oo kale shaqaalaha gurmadka deg dega ah ayaa burburka kasoo badbaadiiyey ilmo toddoba bilood jir ah waxayna weli ka shaqaynayaan sidii ay ku soo saari lahaayeen laba ilmood oo kale oo ay walaala yihiin sida ay saraakiishu u sheegeen waalidkood ayaa burburka ka baxsaday iyaga oo nool dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay afar dhibic cibir ayaa isniintii halkaasi ku dhuftay waxauna burburiyey kiniisad iyo cisbitaal weyn oo halkaasi ku yaalay jasiiraddan oo ku taalla xeebta nables waxaa ku nool konton kun oo qofood waxaana ay caan ku tahay dhanka dalxiiska akhyaartana dhegeysataa intaasi waxaan ku ekeenayaa warka duurnimo oo maanta idiin soo saarin inaan socodsiinaya anigoo xasan maxamed cismaan tan iyo intaan dib u kulmi doonno warkan midka xiga haddii uu eebba idmo waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo